anaguna arrintan waxaa waaye waayahan dambe way soo badatay laba dhinac bayna u kala baxdaa dad dad qaraabado ah oo eheladooda ah ayay u soo dhiibaan qolana waa qolo mukhalasiina oo yurub soo wareegto oo xamar timaado oo dadka ka qaado sawiro oo yurubka dhex raadayso qofkaas qofka u eg oo yurub laga helaayo dan bas markaasay soo qaadaan halkaana yimaadaan halkaasay ka bilaabatay maybi maalmihii hore inaan aan arag annaga laakiin maalin dambe oon oon oo qofka hal iyo laba waa ku maraysaa ina martay ayaa geedka aanu xoog saarnay wixii oo dhanna waa wada qabanay ilaa waxaan haynaa u malaynayaa konton qofood baasabooradood oo oo oo yurub yuruba u dhan yahay waxaan ku jirna aleleeya canada iyo america iyo tagaaniga iyo tagaaniga saddexaas kuma jiraan waa gartay marka baasaboorradan waa baasaboorro been abuur ah oo ajaaniba mise kuwa soomaaliya maya baasaboorrada waa baasaboorro saxa oo qof soomaaliya oo yurub jooga uu leeyahay waa gartay laakiin waxaa lagu kaxaynayaa dad aan ahayn dadkii iska lahaa a dad aan dadkii laha inaa lagu kaxayna waa adig kuu sheegay laba qodobay u kala baxdaa qodob dadka ehelkooda ah ayay usoo dhiibaan amba walaala ah amba gabdho laslashaa amba wiil islashaa amba amba wiilkiis usoo dhiibay wax un isu eg oo qaraabay islaam qolada labaadna waa qolo ka beex mushtarto oo xamar timaado oo soo wareegta maxaa laihaha magaalada oo dadka masaakiinta welwalka qabo yidhaahda anaa qofkaan kuu xambaaraayo anaa kuu wadaayo lacag intaasaa bixinaysaa halkaasaa dhigaysaa markaan yurub geeyo aad lacagteeda iisoo shubaysaa waa qolo beex mushtarta noocaasa waa gartay marka kontonka baasabooreeda haysaan waddankeebaa u badan holanaa u badanay sweden intana waxaan u diraynaa dawladahoodii aan leenaha baasabooradaas laidinkama lama xadin dadaa loo soo dhiibay dadaa rabaa in lagu xambaaro ama interbor la gudbay inaan u sheegayna haddii alla idin waa gartay dadkii watay iyaga ma qabateen eed ku qabateen baasaboorradan haa qaaraan qabanno haddaba xiran waa imisaa xiran hadda afar qof marka dadkaasi ma waxa weeyaan dad mukhallasiin ah mise waa dadkii soomaalida ee la doonayay in lagu kaxeeyo waa wa waa dadkii baasaboorda lagu kaxeynayay mukhallasiinta aawa iyaga maxaa loo qaban waayo ma wa wa waa weyna laakiin magacadooda waan haynaa wada wa wa insha allah waxaa noo soo qaban doona interbolka
maxaan ku idhahdaa waxaad ii sheegtaa imise qofaa u suuro galay bay kula tahay oo sidaas ku dhoofay hadda saaxiibow ma gar hadda run kuu sheego aniga ma garan kara inta hadda ku dhoftay laakiin inta badan waa ka gaarnay goorma ugu horreysood idinku ogaateen waxaanu ogaanay wakti hadda laga joogo bil iyo bar marka dhibaatada halkee bay ka timid maxaa keenay in la ogaan waayo in mashruucani uu halkaa ka furan yahay waxaa keenayo wa wax badan baa keeni karo waxaa keenayo maogtahay beriyaha anaga dalki dadka dalkoodii usoo noqonayeen dad marka dalkoodii usoo noqday oo maxba qabay annaga dhinacaasba kamaana fikrinbo oo labada gacnood kusoo dhaweynayna dadkao dhan wax dad fara badan fara badan fara badan aan soo noqday waa gartay imisaal laga qaatay dadka aad qabateen oo mukhallasiintu ay ka qaateen walahi anig gaba gabartimada gabdhaha xiran waxay ii sheegtay aabaheed oo u yimid oo ii sheegtay in lagula heshiiyey kow iyo labaatan kun ko iyo laakiin labaatan hadda laga qaaday keliya lacagta tikidka markay tashana laga qaadan lahaa inta hartay taas waa qaraacan dalkii markuu noo soo hagaagay nabad aan helnay in in in lala soo noqdo in in falsification iyo qurni bakti la bilaabo dhibaato xoog la waayo aruur